bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadaha dalsan iyo magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo isnaa sii baxayso talaadaheena sugilaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee muqdisho aan ku soo qaadan doono digin aad ku dhegeyso doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona faafahino kala duwan ayaa markaasi laga helayaa ciidamada midooda afrika ee amisom oo mar kale maan dad shacab ah waxaa markaasi ay ku dileen gobolka shabeellaha hoose ee tuulooyin ka tirsan wararka ugu dambeeya arrintaas ku saabsan maqli doontaa saaxiibaa maamulka gobolka shabeellaha hoose waxay ka yidhaahdeen iyo amisom war ay soo saareen ayaan maqli doontaan barnaamijkan kugu soo baahin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona warar dheeraada ayaa laga helayaa markaasi qaraxa ka dhacay magaalada ahmandheera ee waqooyi bar dalkaasi kenya dad shacaba oo toddoba ruux gaaray ayaa ku dhintay kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wararka ugu dambeeyay ayaa sidoo kale idiin soo gubi doona arrintaas la xiriira sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu ku sugan yahay dalka iskudag imaaraadka carabta maantan waxa uu kulan la qaatay wuxuuna ku-xigeenka iskudag imaaraadka carabta ahna dhuldaaraha dalkaas daba maxay ka wada hadleen dhinacyadu waan idiin soo gubi doonaa sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona oo caawa aad maqli doontaan waraysi ku saabsan mid ka mid a markaasi dhaqmada maamulka puntland oo ka hadlaya doorashooyinka golaha shacabka ee soomaaliya waxa uu ku tilmaamay boob doorasho inay tahay wax xilligan ka socda soomaaliya iyo markaasi magaalooyinka ama dowlad goboleeda lagu qabanayo doorashada xildhibaadan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya suldaan cabdiqaani qorne waraysi arrintaas uu uga hadlayo ayaan idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doonaa sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkeena caawa aan kugu soo baahin doonaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya cabdiqani saciid carab oo shir jaraa'idda qabta ayaa waxa uu sheegay in markaas wixii maanta ama markaa xubno ka tirsan xiriirka kubadda cagta soomaaliya ay qabteen shir muqdisho ay ku sheegeen in ay xilka ugu qaadeen hase yeeshee wuxuu sheegay in arrimahaasi baalamarsiin xeerka kubadda cagta wuxuuna nidaamkan ku tilmaamay nidaam foodaha nasiib darrana u ah bahda kubadda cagta soomaaliyeed shir jaraa'id uu qabtay arrimahaas uu faahfaahin uu kaga bixinayo ayaa sokal barnaamijkiina caawa qayb ka noqon doonaa magaalada jowharna waxaa maanta ka dhacday doorashadii lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya xildhibaanadii hore loo sii saadaaliyay ayaana ku soo baxay adeeja maxamed diiriye wasiirka wasaaradda markaasi gargaarkii maareynta musiibooyinka ee soomaaliya ayaa mar kale kursigii kusoo baxday muddo labaatan iyo laba sanna tan iyo cata ayay markaa ku fadhiday haddana dib ayay usoo laabatay waan idiin soo gubi doonaa hadal eejiyeysay iyo xildhibaanada kale ee soo baxay ayaa soo kale barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobolada mudug iyo ceen ayaa xukun iskugu jira dil iyo toogasho oo markaasi xabsi kurday toddoba qofood ay ku eedeeyeen inay ka tirsiyiin dagaalamayaasha al-shabaab waan idiin soo gubi doonaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cusmaan karaashna waxa uu shir guddoomiyey kulan markaasi ku saabsanaa xaaladda abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi puntland waan idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ayay markaasi ka noqon doontaa qodobadaas ayaad ku faahfaahin doonaa iyo qodobo kale axmed daaji ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasi waan idin socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo duunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullaynay ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
barnaamijka hawriga wararka afar labaatanka saacada deh dalsan ee magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaanu gudageli doonaa qodobo kala duwan horac barnaamijkan aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaanse ku bilaabnaa saaxiibayaal magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle waxaa maanta ka dhacday doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka kobiyi tobanaad ee soomaaliya ee markaas deegaan doorashadooda tahay magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle halkaas oo lix kursi oo markaasi kuraasta golaha shacabka baarlamaankana markaa lagu soo gebagabeeyey doorashada xildhibaanadaasi ayaana waxaa si weyn markaas isha lagu hayay hanaanka ay u dhexayso iyo sida markaasi xildhibaanadaha ay usoo kala bixi karaan ama ay u guulaysan karaan waxaana markaas si weyn isha lagu hayay kuraasta qaarkood hase heshee ma aysan dhicin oo dartan adagba kama aysan jirin oo waxaa markaasi lasii saadaalinayay shakhsiyaadkii loo saadaalinayana ay ku soo baxeen waxaa ka mid ah oo kursiga mar kale xigtay sayidi maxamed yariye wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo markaas sani carso kursigaas ku gelisay haatanna dib ay ugu soo laabatay sidoo kale waxaa kuraastoo lagu doortay maanta magaalada jowhar ka mid ahaa xildhibaan maxamuud maxamed macali saysey oo ase markaasi ka mid ahaa xildhibaanadii golaha shacabka baarlamaanka dib ayuuna u soo laabtay waxaa kaloo dib u soo laabtay oo kuraasa maanta lagu doortay jowhar ka mid ah xildhibaan maxamed cumar ceymooy wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka haraleahada waa wasiirka beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabeelle ayaa isna markaa kursiga in muddahaba ku fadhiyay dib ayuu u soo laabtay sidoo kale waxaa dib u soo laabatay iyadana oo kursiga horey ugu fadhiisay xildhibaana dahaba suuso maxamuud oo ayana markaa doorashadeeda maanta kursigii ay horey ugu fadhisay dib ugu soo laabatay tartan adagna ma haysankan dhammaanba doorashada maanta ka dhacday xildhibaanada kusoo wada baxay taa oo markaa ka dhigneyd in kuraasta badankoodba ay ahaayeen kuwa markaa la xiray shakhsiyaadka imika kusoo baxayna loo xiray sidoo kale waxaa ka mid ahaa kursiga markaasi ugu horreeyana joor lagu doorta uu ahaa xildhibaan yuusuf ibraahim afrax kabaale oo asna kursigan hore ugu fadhiyey dib ayuuna ugu soo laabtay inkastoo qeyblaan xoog badan ay ka jirtay kuraasta waxaana ugu dambeyntii loo gudbay qeyblaantaas sidoo kale waxaa ka mid ah kuraasta lagu doortay jowhar oo lixda kursi maanta ah xildhibaan farxiin maxamuud dhaqane oo ayadana kursigii maanta ku guulaystay eena dib ay ugu soo laabatay dhammaanba xildhibaanadan lixdan maanta lagu doortay magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay markaasi hordhac u yihiin xildhibaanada kale ee doorashadooda ay ka dhacayso beledweyne iyo isla jowhar oo markaasi la dhammaystiri doono haddaba waxaan soo gubi doonaa wasiirka wasaaradda maareynta markaasi gargaarka maareynta musiibooyinka soomaaliya qaaji maxamed deeriye oo markii la doortay kadib warbaahinta si kooban ula hadashay iyadoona markaasi herar kala duwan ee nidaamka kursiga ay ku heshiina faahfaahin ka bixisay sidoo kale u mahadcelisay madaxweynaha maamulka hirshabelle xali guud labay odayaasha dhaqanka markaa beesha ay ka soo jeedo oo markaa kursiga mar kale u doortay si hadalka u dhigtay
mar kale bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim allah allah subxaana wa tacaala ayay mahadoo dhan u sugnaatay oo nagu simay maalintan weyn sanadka labada kun iyo labaatan iyo labo bishiisa ugu horreysay maalintii ugu dambaysay kow iyo soddon waxaan u mahad celinayaa ugu yaraan beeshay oo uu hormuud u yahay suldaalka geelguud ee beesha nabadoonnada jifooyinka soo xulay ergadan milgahay iyo maamuus kale oo codkooda si aan kala har lahayn mar kale iyo guddaynsi runtii garashadiinna ayay ku timid qaangaarnimadayda siyaasadeed oo aan ku hogaaminayo dadka iyo dalka soomaaliyeed idinkuna aad hormuudiiga dhigteen ma sahlana ma sahlana xaqiiqdii ma sahlana in dadkaaga maalin kasta ku yidhaahdaan adiga maahae qof kale ma jiro wax taal ugu heli kara maaha ilaahay baan uga mahad celinayaa beeshaydaan uga mahad celinaya oona soo gaarsiisay martabadan iyo mashabka aan soomaali ugu dhex matalin anigana inta raalli ka ahaanshihiinna aad iila daba taagantihiin waxaan ballan qaadayaa inta nafta igu jirto inaan heegan idin ah mar kasta ma ahan labada kun iyo labaatan iyo labo ilaa labaatan iyo shan ama labada kun ee carta iyo kursigan oo haddii alla idmo aydinku mateli doono ilaa iyo abakunaaaaanshanta horaan u sheegay inaan inta xusulkay xabaal ka sarreeyo aan idinka wax idinku ah idinkana idiin diyaar ah waad karaar karagarashadiinnu way sii karaar qaaday way sii macno yeelatay beel mudan oo milgale oo aan marti iyo magan weligood noqonin in loo soo martiyo maganna loo noqdo maaha sidoo kale shacabka soomaaliyeed waxa ay xaqiijiyeen in inay dadkeenna soomaaliyeed guud ahaan siyaasadda gudaha inaan wacdaro uga dhigno anoo huwan magaca beeshayda xad khadiijo maxamed diiriye ahaan horey ayaan u sheegay yaxad dadkayga oo jecel aniguna aan jecla dusha ay saaranta mid kale waxaan rabaa inaan si fiican ugu maamuuso hoggaanka guud ee hirshabelle waxaan joognaa dadka gaar ahaan ergada beeshayaxad dad gobolka hiiraan ka yimid gaar ahaan degmooyin ka tirsan iyo dad shabeellada dhexe degmooyinkooda ka kooban iyo dad ka yimid gobolka banaadir oo ah deegaanka rasmiga ah howlwadaag ceel ibraahim oo aanu leenahay maalmahan waxay halkan u joogeen inay bannaanka seexdaan in albaabada furan yihiin marka horena waa u yidhi haddana waa ku celinaya ammaan baa ka jira iyo sharci loo jiheeyey jowhar waad u jeedaan jaysh baa ka howlgala aan ka jiifanayn isjacayl walaalnimay dadku ku wada joogaan ha jiro haliyaygii u joogsaday oo jiheey guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal waxaan ku faraxsanahay abraaca doorashooyinka in aad si aan ka leexleexaad lahayn matalaadda dhabta ah inaad u sheegteen guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka labaad beesha shanaad ayaa uu codka hirshabeelle ugu fadhiya beesha shanaadna soomaali waa taqaanaa waxay ka kooban tahay afar beed xuquuq asaasiya lagu ilaahiyey in dadka beesha shanaad ka soo jeedo in hirshabeelle ay jowhar inta ku tartamaysa iyo inta ku tartamaysa magaalada kale gaar ahaan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guud laawo xuseen aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya in deegaankan isaga iyo guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleedba dadka minoritiga aan xuquuqdooda lagu dulminay dad baa waxay yidhaahdeen dad baan ka fiilkanahay waa yaabay waxaan u malaynahay inaan carabaha joogno see wakiil gurigayga la igaga noqon karaa dulmi diide daacada ayaanu aqoonsanahay wuxuuna noo ilaaliyey inaan minority ahaan nolo ku dulminin oo beelo ay soo safarsadeen ay soo qaateen halkan doorasho ku geli ayagoo beddelaaya magaca beesha yaxar tifiyadana ka sheegay dadaan aniga wakiilka ahaan wadaa see beel dhan wakiil looga noqon karaa aan weligeed marti imaga noqonin ayaga loo noqon jiray minoritinimada awood qaybsiga siyaasadeed ee soomaaliya ah laakiin adigkeenna iyo afkeenna ma aha taasaanu ku xaqiijinaynaa hadafka iyo himilooyinka aan rabno waxaan kaloo noga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle xuquuqda haweenka oo ah iyadana inay aad muhiim u ahayd golaha shacabka lixda xubnood ee ugu horraysa saddex ka mida haween inay tahay iyadoo saddexdii haween hal haween laga laayahay soomaali ayuu haddana ku dhiiraday waxaan leeyahay ha jiro halyaygii uu joogsaday guddiga waa mahadsantihiin matalaadda iyo korjoogtaynta waa mahadsan yihiin saxaafadda waa mahadsan tahay aad iyo aadaan u faraxsanahay ilaahay baana uga mahadnaqaaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
barnamijka wareega wararka afar labaatanka saacada dalkan magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan saxbiyaal suldaan cabdiqani qorne oo markaasi ka mid ah talaadiinta maamulka puntland ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ku saabsan doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo uu ku tilmaamayn yihiin kuwo booba oo xilliga markaasi aan loo baahnayn in ay ka dhacaan maamul goboleeda dalka isaguna ka hadlay xaaladda guud ee soomaaliya iyo tan maamulka puntland oo madaxda maamulkaas u soo jeediyey inay markaasi wax ay ka bedaan hannaanka ee iminka ay ku socoto doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee puntland oo marka baarlamaanka ee soomaaliya gaar ahaan kan ka socota magaalada garowe dhiina magaaladaas ayuuna u waramay
dhammaan daawadayaasha waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu xaaladda waddanka uu marayo runtii waa xaalad dhinacyo badan marka laga eego culaysyadeedan iska leh furaskeedana leh culaysyadeeda way iska leedahay xilli waxaa lagu jiraa abaar xilliga abaarta ee lagu jiro abaarta waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalihii waddanka waxay saameyn ku yeelanaysaa nolosha miyiga iyo xoolo dhaqatadii waxay saameyn ku leedahay dalagyadii iyo abuurkii iyo wax soo saarkii waddanka ayay ku leedahay saameyn xilli marka runtii ku habboonaa in gurmad loo jeedsado weeye oo xilligu yaro adag yahay ilahay baan weydiisanayna subxana wa tacaala dhinaca kale waxaa lagu jiraa xilli doorasho oo ololo doorasho uu socdo oo weliba murankiisa iyo buuqiisa wata xilli muddo sanad ku dhowaad ah la dhaafay xilliga ahay doorashadu inay dhacdo oo isbeddelku u dhaco oo halkaa uu ka jiro khalal siyaasadeed oo khalal dhinaca heshiiskii iyo ballantii ka dhexaysay bulshada ay ahayd afartii sanaba in madaxweyne cusub la doorto oo tartan u dhaco oo si nabadgelya lagula kala wareego xukunkii iyo awoodda arrintaasi uu ka jiro dhaawac weyn iyo shaki weyn iyo mugdi ayaa lagu jiraa marxalad noocaasaan ku jirnaa oo marxalad doorasho dhinac ka ah marxalad abaar dhinaca kale ka ah ee gurmad aan lagu maqnayn doorashada aysan si saxa u soconin dulmi fara badan la kala tirsanayo ee reerihii wax kala jiidad fara badan dhexdooda uu ka jiro maamuladii iyo reerihii ay isku eh, maandiinsan yihiin ee dowladdii federaalka ahayd iyo maamuladii ee wada shaqayntu ay ka dhexaysay ee ka tirsanaya xubnaha ka ahaa ay eh, waxa weeye kala qayb qaybsan yihiin oo ay kooxo kooxo kale yihiin Een, marxaladaasaan ku jirnaa runtii oo musawirkeedu uusan ahayn musawir qurux badan cidda keliya ee cadaaladda helaysa ay ahayd ciddii markaa qalinka haysato baad moodaa weli inayna daba socoto sidaa darteed inta cadaalad darradaasu ay jirto oo cadaalad darradaas dadku ay tabanayaan ma dhacayso in waxa aynu doonayna aynu gaarno khudbad marka waxay ku saabsanayd taa iyadaa bay ku saabsanayd qodob kalea ku jiray oo aan kaga hadlay warbixin ayaan dhaweed soo baxday oo runtii eh, iska leh eh, murugadeedii iyo iskale maxaa la yidhahdaa ka xumaanshahda warbixintaasan soo xigtay oo la leeyahay een, dowladda eh, garsoorkiisa dadku ma aadaan laakiin waxay aadaan garsoorka shabaab bay aadaan weliba khaasatan gobollada koonfureed marka la joogo arrintaas waa arrin shaaci ka ah Eh, wax qarsoonna ma aha madaxweynahan ugu tegey aan ku idhi waddankan adaa madaxweyne ka ah dowladda maa dowlad u ah waa in amniga ay kabargaraysaa waa inay garsoorka kabargaraysaa waa in ilahay kuma samadiiday furaskana ay abuurtaa qofku hadduusan amnigii aan loo haynin garsoorkiina uusan kugu kalsoonayn fursad uu kuu soo aadayana aysan jirin intaa cidda ay ka helahayaan baa suuragal ah inay kugula tartanto kalsoonida shacabka marka waxaan ka hadlaynay ma aysan ahayn shabaab baa amni fiican oo fiicnaani meesha ma taallo oo shabaab waxaa ugu filan dhibaato naftooda iyo kayrkoodba waxay ka shaqaynayeen inuu yahay dil iyo dumin iyo waxa weeye dhiig dad oo la daadiyo soo riiqanama maahan taas iyada lakin waxaan ka hadlaynay am cadaaladii laga rabay dowladnimadii inay keento war waa ay xun tahay laiskumana hadlayn karo shacabku waxay ugu cararayaan meesha iyada ana waa tan oo kalsooni laga waaye tan ha la hagaajiyo ee hadda doorasha socota waxyaabaha cadaalad darrada ee dulmiga qabiil walba baa maanta wuxuu ka yahay doorashadaas looma ooyaan waxba looma weydiinaya lagu leeyahay ninka madaxweynaha ahaabaa wixii shubanaya qofku uu rabaa soo baxahaya waa la tartamayaa baa la leeyahay yani waa dulmi cadaalad darra weyn waxaa qaylinaya intaasoo ruux oo murash- murashaxiin ah oo ay leeyihiin waxaana laga hor istaagay inaan tartankii aan xaqa u lahayn oo muwaadinnimo aynu galno caawa waxaa lagu sheegayaa berrito hore waxaa xildhibaana hebel iyo hebel iyo heblaayo heblaayo heblaayo waa cadaalad darro waa xadgudub waa dulmi waa waxaanan dadka kala deeqaynin wey waa wax horey noo soo maray oo laga dhaxlay ereb xumo arrintan ku aadan eh, waa aragtidayda shaksiga ah madaxweynihii baa wuxuu aadayaa eh, dowladda federaalka wasiiradii baa xildhibaano wada doonanaya oo wasiir intuu kasoo dego buu xildhibaan federaal aadayaa ama ilaahay kuma samadiiday agaasimayaashiiba xaggaa aadaya oo nin walba oo shaqo haysaybaa eh, xaggaa u diga roganaya musawir aanan ahayn musawirkii puntland ay bi- lahayd ayay bixinaysaa sawirkaasoo awaa maxay war meesha meel lagu noolaan kara maan xaggaas nicmo taalla eh xagga isugu ka egeeya way fiicantahay nicmo haddii ilahay xagga taalla laakiin tawaasun baa loo baahan yahay isu dhelitir baa la rabaa isu dhelitirku waxa uu yahay waagii waddanka uu naga burburayay magaalada keliya oo dhisan magaalada muqdisho ay ahayd midda soo labaysayna hargeysa ahayd hargeysaa dagaal ka dhacay waa lagu soo leefay dhibaataa loo geystay wixii yelay baa la burburiyey yacni waxaa looga soo tegay iyadoo haawiyatan calaa curushiha in yar kadib kama dambeyn magaaladii muqdisho waxay noqotay in iyadina wixii hargeysa soo burburiyey uu usoo martiyo oo iyada la burburiyo oo lagu kaa cararo gobolladii baa la soo aaday dhibka ugu horreyso lala kulmay muxuu ahaa waddan hal meel ka cayiran buu ahaa marka puntland inay ka tagaan wasiiradii oo ay ka tagaan agaasimayaashii oo ay ka tagaan eh, madaxweynihii eh, muuqaalka ay ka bixinaysa puntland muuqaal anfacahaya puntland ma aha muuqaal bixinaya haddii xamar la isugu tagana ma aha ee waa muuqaal abuurahayo isu dheelitirnaan la-aan waddankii abuurahayo weye marka arrintan waxaan dhihi lahaa dib in looga fikra ayay ku habboontaa
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal hol sellars
shirkadda sagal wholesalers waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeeddada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalers agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwo tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalers waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalers meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine and glow fir imalasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalers waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
faisa faysal halkan soo fadhiiso marxaba iga hoo farxaddaada
caraf badanaa saabuunta white balancy saabuunka weyn fred wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qorux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fred marka aad white balancy ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxa nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balancy saabuun iga dheh iska keen hee kaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance Hmm, yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
iisho
waa hagaag saxabeelal barnaamijka hawriyga wararka afar labaatanka saaca haddii hadalsan iyo magaalada muqdisho ayaad nala socotaan b b c dhaxwan waa isaas oo gaarnaa qodobo kala duwan hordhac barnaamijkan aad kusoo maaqsheen ayaa inoo soo socda oo markaasi qayb ka ah waxaa ka mid ah ciidamada qalabka sidaha iyo dambiyada culus ee gobolada mudug iyo ceen xukunaha shakhsiyaad eh, loo hoosay al-shabaab ay ku ridayeen idiin soo gubi doonaa sidoo kalente warar ku saabsan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani siciid carab oo xubno guddiga ka tirsan ay sheegay inay xilka ka qaldaan hase yeeshee oo sin warbaahinta hadlay uu arrintaa u beeniyey goor ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka
dilab wanaagsan kani waa taxanihii shanaad ee ogeysiisyada adeega bulshada taasoo muwaadiniinta soomaaliyeed siinaysay macluumaad iyo siyaal ku saabsan muhiimadda ay leeyihiin doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo midda madaxweynenimo ee sanadkan magacaygu waa fawsiye axmed maxamed qaybta maanta waxaan diradda ku saari doonaa sida geedi socodka doorashooyinka sanadkan uga duunaan doonaan hanaanka lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka federaalka ee hadda jira iyo madaxweynaha federaalka ee hadda jira afar sano ka hor salaama waxaan ahay eliyaas xuseen shariif waad ku mahadsantihiin dhegaysigiinna maanta in badan ama laga yaabo intiina badan waxa ay dib u xasuusan doonaan geedisocodkii doorashada ee dhibta badnaa iyo hannaankii doorashada ee dheeraa ee labada kun lix iyo toban iyo toddoba iyo toban sida ku xusan heshiisyadii siyaasadeed ee muqdisho ay ku wada gaareen hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya toddobiyo tobankii seteembar labada kun iyo labaatanka hannaanka loo adeegsan doono labada kun iyo koob iyo labaatanka ee lagu soo dooran doono xubnaha baarlamaanka federaalka koob iyo tobnaad iyo madaxweynaha federaalka ah wuxuu qaabab badan uga ekaan doonaa nidaamkii la isticmaalay afar sano ka hor laakiin waxaa jiri doona xoogaa kala duwanaanshaha oo muhiim ah ama sida la ii sheegay taasi ma sax baa fawsiyo taasi waa sax ilyas waa kuwan qaar ka mid a waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin marka hore goobaha ay codeynta ka dhici doonto waa laba magaalo oo loo qoondeeyey dowlad goboleed kasta oo xubin ka ah dowladda federaalka oo kama dhici doonto hal magaalo oo ka tirsan dowlad goboleed kasta sidii dhacday kii marka labaad waxaa labalaabmi doona tirada ergooyinka codbixinta dhiibanaya marka loo eego markii ugu dambeysay sababtan waxaa waaye tirada ergooyinka goob kasta ee doorasho waxay noqonaysaa boqol iyo kow taasi oo boqolkiiba soddon ay tahay in ay noqdaan haween marka loo eego konton iyo kowga ergo ee loo qoondeeyey mid walbo goobaha ah labada kun iyo lix iyo tobankii wadar ahaan labaatan iyo toddoba kun toddoba boqol toddobaatan iyo shan oo muwaadiniin soomaaliyeed ah ayaa sidaasi darteed u codeyn doona tartamada golaha shacabka sanadkan tani waxay ka dhigan tahay in soomaali badan ay codkooda dhiiban doonaan sanadkani labada kun labaatan iyo kowda marka loo eego doorashooyinkii kale ee taariikhda dalka tan iyo kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ma jiraan wax kale oo ay tahay inaynu ogaano haa midda kale sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii dhammaan afar iyo toban kun labaatan iyo shan ergooyinka goobaha doorashada ee ka dhiibtay codadka tartamada kuraasta golaha shacabka waxaa magacaabay boqol soddon iyo shan oday dhaqameed markan odayaasha dhaqanka waxay u baahnaan doonaan in ay kala tashadaan ururada bulshada rayidka ah xulista ergooyinkan mahadsanid fawziya waadna ku mahadsantihiin dhammaan dhegaystayaasheenna wakhtigiinna iyo xiisihiinna ku xirnow wakhtiga xiga iyo taxanaha lixaad ee qaybta ugu dambaysa ma rabi doontid inaad sheegto middaas maadaama mawduuca uu yahay awoodsiinta haweenka iyada oo loo marayo doorashooyinka soo socda balse hadda waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag saaxiibayaal fariintahaas halkaas ayaan kaga gudbayna barnaamijka wareegaha qeybihii ka harsan ayaanu kusii soconnahay waxaa kamid ah ciidamadan qalabka sida dambiyada culus ee waa markaasi gobolada mudug iyo ceen ayaa maanta xukuno iskugu jira dil iyo xabsi ku riday toddoba qof oo ay ku eedeeyeen kamid ahaanshaha al-shabaab in markaasi gaalkacyo ay markaa ay dad shacaba ay ku dhibaateeyeen haddaba gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dambiyada culus ee mudug iyo ceen cabdiraxmaan warsame jaamac ayaana warbaahinta la wadaagay xukunka siduu u dhacay الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إيه، maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa xukunkii ay u fadhiisatay ee, toddobiyo labaatankii bisha ama afar iyo labaatankii oo intaas soo socday gebagabadiisii iyo xukuumaddii ka soo baxay ayay maxkamaddu dadka ugu dhawaaqaysaa ama u yeerinaysaa waxaa fadhiistay maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowda bisha koowaad laba kun labaatan iyo labo maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus gobollada mudug iyo cayn iyadoo fadhigeedu u dhan yahay oo uu xeeraaliye ka yahay cawil warsame maxamed waxayna u fadhiisatay kiis ciqaab ah oo uu dhibane ka yahay dowladda puntland iyo marxuubiinta marxuubiintan marxuum ekis gaasaalo sare cabdirashiid xasan xaashi gebigebi marxuum ekis gaasaanle gaane cabdiraxmaan nuur marxuum ekis xildhibaan mukhtaar cumar axmed tiinle marxuum ibraahim shiikh xasan ciiro marxuum maxamed yuusuf xayir marxuum ekis gaasaanle dhexe xaashi aadan cilmi xaashi faray marxuum ekis xidhigle cismaan xuseen ismaaciil cismaan farig marxuum siciid jaamac maxamed siciid maaradonna marxuum cabdi jaamac xasan cabdi gube dhibbane guddoomiye maxamed cismaan aadan isla markaana loo haystay eedaysanayaasha kale ah eedeysayaasha kale ah faysal farxaan faysal farxaan faysal xirsi sagaal iyo toban jir ah ina ubax axmed guheliye cabdulaahi faysal xuseen sagaal iyo toban jir ah ina xaali maxamed xaashi barkhad cawil xiisi nuur sagaal iyo toban jir ah ina baarliin cali xasan liibaan aadan muuse cadde labaatan jir ah ina nimco xasan mahdi guddoomiyuhu markuu ogaaday gudoomiyaha maxkamaddu markuu ogaaday in ay dhan yihiin dhinacyadii doodu qusaysay waxa uu furay doodii sida uu qabo qodobka boqol iyo saddex xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xeeraaliyuhu waxa uu bilaabay dacwaddii sida uu qabo qodobka boqol toban iyo sagaal xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxa uu waxa uuna yidhi eedaysanayaasha afarta ah waxay waxay ka mid ahaayeen al-shabaab tababarka waxay ku qaateen caska gaalkacyo dowladda puntland iyo shacabkeeda waxay u geysteen dhibaato weyn oo naf iyo maalba leh iyagoo u adeegaya ururka al-shabaab kuwaasoo kuwaasoo qaraxyo iyo dilal qorshaysan ka fuliyey degmada gaalkacyo kuna laayay haldoorkii labeenta u ahaa bulshada puntland eedeysanaha koowaad farxaan faysal waxa uu ku biiray al-shabaab sannadkii laba kun toban iyo toddoba waxaa tashkiiliyey amiir jeeri waxaa qoray shabaab barkad cawil xirsi nuur waxa uu waxaana xukumay tiinkiisa cabdulqaadir axmed umal uuna shabaab u qaabilsanaa markii la qoray kadib tashkiilinta dhallinyarada iyo amniyaad eedeysanaha labaad cabdulaahi faysal wuxuu ururka al-shabaab ku biiray sannadkii waxaa tashkiiliyey amiir amiir jeeri asbaabta xukunka maxkamaddu markay akhrisatay gungaarka galdacwadeedka uu soo gudbiyey xafiiska baadhista dembiyada gobolka mudug ee c i d maxkamaddu markay akhrisatay eedda iyo gebagabada xeerlaalinta maxkamaddu markay dhgaysatay markay dhagaysatay difaaca qareennada maxkamaddu markay dhegaystay difaaca qareennada maxkamaddu markay aragtay qiraalka warqadda kufishinka eedaysanayaasha looga qoray garsoore hortii maxkamaddu markay akhrisatay caddaymaha maqalka iyo markay aragtay caddaymaha maqalka iyo muuqaalka ah maxkamaddu markay furtay fadhiga koowaad ee maxkamadda dhagaysatayna dooddii labaad saddexaad iyo iyo afraadba eeddii difaacii iyo dooddii dhex maraysay xeeryaalinta iyo qareemada kuna qanacday maxkamaddu xukun maxkamadeed showr maxkamadeed kadib eedaysanayaasha eedaysanayaashan faysal farxaan faysal salaad sagaal iyo toban jir ah ina ubax ina ubax axmed weheliye cabdulaahi faysal xuseen sagaal iyo toban jir ah ina xaali maxamed cali barkhad cawil xibsi nuur sagaal iyo toban jir ah ina baarliin cali xasan liibaan aadan muuse cadde labaatan jir ah ina nimco xasan mahdi afartaas afartaba maxkamaddu waxay waxay mid mid mid kasta ku xukuntay dil toogasho iyadoo maxkamaddu u cuskatay shareecada islaamka suuratul maa'ida aayadda soddon iyo saddexaad xeerka xeer lambar toban qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad iyo qodobka afar boqol soddon iyo afar ciddii ka qabta ciddii dood ka qabta waxaa u furan rafcaan soddon casho gudahood ah taliyaha xabsiga waxaa la farayaa inuu ku hayo xabsiga xukumanayaasha garsoorka go-aanka gaaray gudoomiye cabdiraxmaan warsamo jaamac gaasaanladehe cabdiraxmaan warsamo jaamac gudoomiye gaasaanle cabdi faarax cali garsoore dhamme cabdiweli maxamuud maxamed garsoore xidigle laba xidigle maxamed xaashi boos kaaliye waxaa fadhiistay maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowda bisha koowaad laba kun labaatan iyo laba maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus gobollada mudug iyo cayn iyadoo fadhiyeedu u dhan yahay oo uu xeeraaliye ka yahay caawil warsame maxamed waxayna u fadhiisatay kiis ciqaab ah oo loo haystay oo uu dhibano ka yahay dowladda puntland iyo marxuubiinta kale ah marxuum ee kiiskaasaa la sare cabdirashiid xaashi cabdirashiid xasan xaashi isla markaana loo haystay waa soo koobkoobayaa oo manaha dee waa la wada maqlayay ama waa la wada akhristay iyo isla markaana loo haystay eedaysanayaasha kale ah cabdi cabdiqani farxaan cabdulaahi sideediyo toban jir ah ina khasro maxamed nuur cabdiraxmaan cawil maxamed siddeediyo toban jir ah ina samsom saleebaan xasan guddoomiyuhu markuu ogaaday in ay dhan yihiin dhinacyadii doodu qusaysay waxa uu furay doodii sida uu qabo qodobkaas xeeraalyuhu waxa uu bilaabay dacwaddii sida uu qabo qodobkaas gungaarka galdacwadeedka uu soo gudbiyey xafiiska baadhista dembiyada gobolka mudug ee c i d maxkamaddu markay akhrisatay eedda iyo gebagabada xeeraalinta maxkamaddu markay dhagaysatay difaaca qareennada maxkamaddu markay aragtay qoraalka warqadda kufishinka eedaysanayaasha looga qoray garsoore hortiisa maxkamaddu markay akhrisatay markay aragtay caddaymaha garaalka iyo maqalka iyo muuqaalka ah maxkamaddu markay furtay fadhigii koowaad ee maxkamadda dhegaysatayna doodii labaad saddexaad iyo afraadba eeddii difaacii iyo doodii dhex maraysay xeeraalinta iyo qareemada kuna qanacday maxkamaddu xukun maxkamadeed showr maxkamadeed kadib eedaysanayaasha cabdiqani farxaan cabdulaahi siddeed toban jir ah ina khasre maxamed nuur cabdiraxmaan cawil maxamed siddeed toban jir ah ina samsam saleebaan xasan maxkamaddu mid mid mid mid waxay ku xukuntay soddon sano midna waxay ku xukuntay labaatan sano maxkamaddu eedaysanaha koowaad cabdiqani cabdiqani farxaan ina khasre maxamed waxay ku xukuntay soddon sano oo xarig ah maxkamaddu eedaysanaha labaad cabdiraxmaan cawil ina samsam saleebaan waxay ku xukuntay labaatan sano oo xarig ah iyadoo maxkamaddu u cuskatay xeer lambartan qodobkiisa labaad farqadiisa labaad ciddii dood ka qabta waxaa u furan racfaan soddon cisho gudahood ah taliyaha waxaa la farayaa inuu xabsiga ku hayo xukumanayaasha garsoorka gaadhay cabdiraxmaan warsamanjaan waa guddoomiye
gabagabada barnaamijka horiga wararka afar labaatanka saacadaadana dalsina magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiib yaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa wuxuu magaalada abudubai kula kulmay maanta madaxweyne ku-xigeenka xusanka imaaraadka carabta ahna ra-iisul wasaaraha dalkaas maxamed raashid al maktuum ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ah iyo iskaashiga labada dal gaar ahaan dhinacyada ganacsiga dhoofka xoolaha soomaalida ee loo iibgeeyo dalka xusanka imaaraadka carabta wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya oo safarka wasaaraha qaybka ah ayaa ka warbixiyey
sidaad la socotaan wafdi oo hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dalka mudane injineer maxamed xuseen roble ayaa shalay waxaan ku nimid booqasho waddanka isu tagay imaaraadka carabta magaalada abudabay wafdigaasoo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey magaalada abudabay maanta oo taariikhustaa koob iyo soddon waxaan la kulannay madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana ah ra-iisul wasaaraha waddanka sheekh raashid al maktuum labada mas-uul waxay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeyey labada waddan sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa wasaaraha wuxuu kaloo warbixin ka siiyey xaaladda abaaraha ba'an ee waddanka ka jirta wuxuu nooga mahad celiyey sheexnadii ay waddanka u soo direen wuxuu kalou ka codsaday in ay waddanka gargaar kale oo dheeraada ay u soo diraan ra-isul wasaaraha waxaa kalou ra-isul wasaaraha waddanka imaaraadka carabta kala hadlay arrimaha ganacsiga iyo sidii loo xoojin lahaa sidii loo furi lahaa xoolaha waddanka soomaaliya oo muddo badan khayirnaa sidii ganacsatada loogu fududayn lahaa imaatinka waddankan iyo viisooyinka iyo dalkugalka waddankan sidii loogu fududayn lahaa ra-isul wasaaraha waddanka imaaraadka dhankiisii waa wuxuu ka mahad celiyey sida wanaagsan booqashada uu waddanka ku yimid ra-iisul wasaaraha wuxuu kaloo ballan qaaday in xiriirka labada waddan la sii xoojin doono in abaaraha soomaaliya ku habsadanaya in wax weyn uu ka qabs- uu ka qaban doono in ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo furitaanka xoolaha waddankana uu wax ka qaban doono shirkaas wuxuu ku soo gabagaboobay isgarad iyo isfaham
cabdiqani saciid carab guddoomiye xiriir kubadda cagta ee soomaaliya ayaa shir jaraayad uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga soo horjeestay shirweynaha aan caadiga ahayn wuxuu markaasi baalmarsan yahay buulxeerka kubadda cagta waana nidaam fuuda ah oo nasiib darro u ah buulbahda kubadda cagta soomaaliyeed waxa uu markaa hadalkaas ugu jawaabay kadib kulan maanta ee xubno ka tirsan xiriir kubadda cagta soomaaliya ee muqdisho kulan ay ku yeesheen ay ku sheegeen inay xilka ay ka qaadeen hasiyeeshe arrintaas uu isina uu ka soo horjeestay wareynkii aniga oo ku hadlaya magaca guddoomiyaha xiriirka soomaalida kubadda cagta waxaan maantay halkan ka soo jeedinayaa war saxaafadeed ku saabsan arrimaha xiriirka soomaalida kubadda cagta sida aad la socotaan xiriirka soomaalida kubadda cagtu wuxuu leeyahay dastuur ka diiwaan gashan ayna aqbaleen hay-adaha fifa iyo caf sidoo kale xiriirka soomaalida kubadda cagtu wuxuu leeyahay shirweyne ama kongarees isugu jira naadiyada kooxaha iyo ururar kubadda cag ee dalka ka jira xiriirka soomaalida kubadda cagta wuxuu kaluu leeyahay nidaam howlihiisa ay ku socdaan oo waafaqsan dastuurka xiriirka soomaalida kubadda cagta kaasoo ay ku qeexan yihiin dastuurkaas ay ku qeexan yihiin nidaamka shirarka iyo nidaamka shirweynayaasha hadday noqon lahayd shirarka guddiga fulinta hadday noqon lahayd shirarka shirweynaha intaba ay ku qeexan tahay maantay oo ay bishu tahay koob iyo soddonka bisha january sanadka laba kun labaatan iyo labada waxaa ka aragnay baraha bulshada shirweyne ay qabteen dad ka mida xiriirka soomaalida kubadda cagta ayna ugu yeeraan shirweyne aan caadi ahayn shirweyne aan caadi ahayn ugu yeereen taasoo qaabka ay u qabteen iyo sifaha ay u mareen iyo waddada loo maray ay kulligood baalmarsan yihiin xeerka xiriirka kubadda cagta soomaalida baalmarsan yihiin marka la qabanayo shirweyne caadi ah oo midkaan caadi ahayn waxay ku qoran tahay xeerka kubadda cagta ay ku qoran tahay wuxuu leeyahay wakti la abaabulo wuxuu leeyahay qoraallo lagu wargeliyo shirweynaheena xubnaha shirweynaha lagu wargeliyo wuxuu leeyahay wakti la sugo wuxuu leeyahay qoraallo lagu wargelinayo maxaa la yidhahdaa hay-adda fifa iyo iyo caf wuxuu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan dhammaan shirweynaha oo dhan inay kasoo wada qayb galaan intaasba looma marin waxaa la abaabulay shirweyne aan caadi ahayn oo sidiisaba u muuqda ahna maadaama uu wixii xeerka iyo dastuurka uusa waafaqsaneen wuxuu noqonayaa nidaam fawdo ah oo kubadda cagta dalka sii gelinaya mugdi sii gelinaya bahda kubadda cagtana ay u tahay nasiib darro in la abaabulo shirweyne aan sharci ahayn aada ayaan micnaha uga tacsiyeynayaa ugana rabaa inaan u sheego bulshada bahda kubadda cagta soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay sifahaas ay sharci darro tahay aadna aan uga xunnahay in xiriirka soomaalida kubadda cagta oo soo jiray muddo aada u dheer laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo konton iyo kowdii ilaa yowmina haadaa jiray maanta in uu annagoo joogna sanadka laba kun iyo labaatan iyo labada in lagu hogaamiyo waddo mugdi ah oo sharci darro ah waxaan aada uga xunaabaa sidoo kale waxaa jiray sida aada la socotaan dadaallo ay waday wasaaradda dhallinyada isboortiga ay la kulmeen guddiga fulinta qaybihiisa kala duwan wasiirkana uu soo saaray qoraal uu macnaha ku tilmaamayo laguna wargeliyey in si khilaafaadka u dhammaadaan la qabto shirweyne loo wada dhan yahay ma dhicin shirweyne loo wada dhan yahay
kaasuna wuxuu ahaa guddoomiye xiriir kubda cagta ee soomaaliya cabdiqalaan saciid carabo maanta xubnaha markaa sheegay inay hadal ka qaadeen hadeesho uu arrimahaas uu kaga hadlay uu beeniyey caawa barnaamijka asiga ee u dambeeyey wareega wararka afar labaatanka saacadaad ee dalsan magaalada muqdisho barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doona sidaas inaan